بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كاني وحن نقول حجنا كتابك علام السنة المنشورة للحافظ الحكمي عشر كان وعشر كبقول لباتن يكو سؤاشا سقاشا إيا سقال بين كشرحينا weli waxaynu ku dhex jirnaa ruknigii afraad aliimaanu birusul qaala sheikhu raximah llahu tacaala waxa uu yiri bimaada ikhtasa rasuulu llahi bimaada ikhtasa nabiyuna muxamedin sala allahu caleyh wasalam bigayrihi min alambiya muxuu nebigu si gaar ah u leeyahay oo aan rusushii hore la wadaagin ambiyadii iyo rusushii ilaahay soo diray waxyaalo aan la siin oo khaas ah oo nebigu uu leeyahay ayaa jira kuwaasuu rabaa inuu qayb inooga ishaaro isagoo weliba ixaalo sameeyey oo inoo sheegaya in kutub gaara laga qoray jawaabta waxa uu yidhi marka khasaa'isu nebiyi baa la yidhahdaa khasaa'isu nebiy ama dalaa'ilu nebiy ayaa la yidhahdaa waxa uu yidhi jawaabta Eh, lahu khasaa'is kathiira waxa uu leeyahay khasaa'is badan buu leeyahay oo gaar isagu ah qad ufridat waxaa loo gaar yeelay bitasniif kutub gaaraa laga qoray oo khasaa'isu nebiyi baa jira dalaa'ilu nubuwa kutub gaaraa jirta oo waxyaalaha nebigu la gaarka ah oo aan nebiyada hore la siin lagu aruuriyey oo matbuuca way badan yihiin marka aad bay u badan yihiin minhaa waxaa ka mida buu yidhi dhowr xabuu ka sheegay kownuhu khaatima alambiyaa in nebiyadii lagu khatimay sida axaadiista aynu soo marnay iyo aayaddii qur-aanka ahayd walaakin rasuul allah waa khaatima nebiyiin iyo axaadiitii walaa nebiya bacdi inuu ahaa ayaa ka mid ah taa waa soo sharaxnay marka waxaa kaloo ka mida buu yidhi annahu sayidu walada aadam inuu yahay eh, sayidka durriyaddii nebi aadam oo dhan yowma alqiyaama inuu sayidkooda yahay sayid waa qofka macnaha laga dambeeyo oo isaga xaggiisa la soo aadayo oo wax walba looga dambaynayo madaxda Eh, inuu yahay ayaa waxa weeye eh, ka mid a liqowlihi sala allahu calay wasalam uu nebigu yiri wuxuu yiri maya waxa ka horeysa wuxuu yiri waqad fusira waxaana lagu fasiray qowluhu tacaala tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum man kallama allah wa rafaca bacdahum darajaat aayaddaas ilaahay wuxuu sheegay tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi in rusushii la kala fadilay minhum man kallama allah sida nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebi maxamedba wa rafacnaa bacdahum darajaat nebi maxamed baa lagu fasiray ilaahay darajadiisa kor u qaaday waana eh, kamaa qaala nabiyu sal ly salam uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadam yowma alqiyaama walaa fakhr anaa ah sayidka boqorka ninka ugu sarreeya oo ugu fadli badan oo dadkoo dhan soo eegayaan maalinta qiyaamaha duriyaddii nebi aadam aniga weeye xadiidkaas imaamu tirmidi iyo imaamu ibnu maaja iyo baa warinaya Eh, dhammaystirna wuu lahaa oo waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam anaa sayidu walada aadam yowma alqiyaama walaa fakhr wa ana awalu man tashaqu bihi alardu macnaha qofka ugu horreeya man tashaqu ay u dilaacayso oo dhulka ka soo baxaya qabriga waa aniga wa ana awalu shaaficin wa mushaficin kan ugu horreeya oo shafaaco qaadayo laga shafaaco aqbalaya waa aniga wa biyadii liwaau lxamdi yowma alqiyaama gacantaydu ku jiraa maalintaas calanka mahadintoo la mahadin doono oo dadkoo dhan wada mahadin doonaan ayaa waxa weeye maaragtay eh, gacantayda ku jira liwaau alxamdi waa casaa an yabcathaka rabbuka maqaama maxmuuda ashafaacatu alcudma marka nebiga la mahadin doono calaa kulli xaal marka xadiidka waa xadiid saxiixa eh, imaamu tirmidi sunankiisu ku saxiixinayaa oo xasanu saxiix buu yidhi shiikha albanina sunan tirmidi iyo sunan ibnu maaja iyo ayuu ku saxiixinayaa marka maxaa loogu qeyday bay dhaheen culummadu anaa sayidu waldi aadam yowma alqiyaama ile adduunkiiba wuu yahay sayidu walada aadame waxay yidhaahdeen culummadu maalinta qiyaamaha waxa weeye waa loo gaar yeelayaa cid ku haysata ma jirto laakiin adduunka intuu joogay kuwo kalaa sayidnimo sheeganayey oo boqornimo sheeganayey oon u oggolayn oo gaalo ahaa laakiin halkaa marka la tago maalintaas la taagan yahay banka qiyaame gaal iyo islaamba isaga ayaa looga dambeeyaa isaga ayaa la ee laga rajaynayaa inuu shafaaco qaado oo waxa weeye la mahadinayaa markuu shafaaco qaado idan marka taas ayay kutusaysaa bay dheheen waxay yidhahdeen marka culummadu wuxuu xadiidkaa ku tusayaa inuu nebigu yahay sayida walada aadam haddaba uu nebiyadii iyo rusushiina ugu fadli badan yahay ayaa halkaas uu ku tusayaa xadiid baa jira markaa uu nebigu yiri maaragtay laa tufadiluunii ha iga fadilinina waxa laa tufadilu bayna alambiyaa ama ama ama aniga laa tufadiluunii ha iga fadilinina ambiyadii culummadu marka waa iswaafajiyeen oo waxay uga jawaabeen ajwiba waxay yidhaahdeen ilaa shan jawaabood ay kaga jawaabeen waxay yidhaahdeen oo culummada ay qaar ku caddeeyeen sida imaamu nawowi iyo sharxu muslim waxay yidhaahdeen macnuhu waxa weeye qaar waxay yidhaahdeen intaan la ogeysiin inuu sayida walada aadam yahay ayuu yiri xadiidkaas laa tufadilu bayna alambiyaa qaarna waxay yidhaahdeen maya xadiidku sabab buu lahaayo laba nin oo nin muslim iyo nin yahuudiya ayaa murmay oo ku murmay nabiyullaahi muusa baa fadli badan buu yiri yahuudigii muslimkiina wuxuu nebi maxamed baa fadli badan markaasu waxa weeye ay nebiga ninkii muslimkaabaa xanaaqay oo dharbaaxay baa la yidhi yahuudigii nebigay ula u keenay oo uu yimid ninkii yahuudiga usoo dacwooday oo arrintii loo sheegay markaasuu nebigu yidhi laa tufadiluunii bayna ambiyaa nebiyada ha iga fadilina oo tafdiilka joojiya nebiyada ha kala fadilaysaan marka khusuumada iyo doodaasaa la joojinayay oo waa markii ay mathalan inta la kala fadilayo hebel hebel baa ka fiican dood iyo muran ay imaanayso iyo khusuuma oo tanqiis lagu samaynayo nebiyadii qaarkood taasaan la ogolayn ama nebigu wuxuuba u yiri baa layihi tawaaducan tawaaduc buu u yiri calaa kulli xaal waxay ahlu sunna waljamaaca qabaan nebigu inuu yahay ninka ugu fadli badan khayru khalqilah inuu yahay afdalu lkhalaa'iq inuu yahay oo waxa weeye isagu ugu fadli badan yahay maalinta qiyaamahana la mahadin doono ayay culummadu qabaan wey axaadiis badan baana ku soo aroortay ana sayid walada aadam xataa imaamu muslim waa werinaya waxa uu yidhi waxaa kaloo ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wa annahu waxa weeye bucutha ila annaasi kaafatan dadkoo dhan baa loo soo diray nebiyadii hore waxaa loo soo diri jiray qoomkiisa ayaa loo soo diri jiray laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray dadka oo dhan kamaa qaala tacaalaa qul yaa ayuha annaas innii rasuulullaahi ilaykum jamiica kulligiin baan rasuul idii ahay annaas cid walbaa la yidhaahdaa qolo gaara annaas lama yidhaahdo qabiil gaara lama dhaho waa duriyaddii nebi aadam oo dhan wa qaala tacaala wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiira wa nadiira waxaan kumaanu soo dirin ilaa waxaan kula soo dirnay oo aan kuu dirnay kaafata annaasi ay caamata naas dadkoo dhan baan kuu dirnay bashiiran adoo bishaaraynaya wa nadiiran u digaya taana waa sariix waxaa kaloo kaga sii sariixsan xadiidka nebigu uu yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiidka saxiixa oo bukhaari iyo muslim wariyeen nebigu wuxuu yidhi ucdiitu khamsan lam yucdahunna axadun min alambiyaa'i qabli shan baa la isiiyey aan nebiyadii iga horreeyey la siinin kow waxa uu yidhi nusirtu birucbi masiirata shahrin waxaa la igu gargaaray argagax alrucbe waa argagaxa iyo cabsida oo cadowga nebigu markuu bil u soo jiro meesha uu soo marayo ayay kala carari jireen oo baqi jireen oo rucbi ilaahay qalbigooda gelin jiray aa marka allah baa qalbigooda ku tuurayey saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba waxa weye ilaahay baa ku tuurayay qalbigooda markaasay kala cararayeen sidii tabuugba dhacday oo kale oo nimankii awoodda sheeganayay oo ruum ay kala carareen halkaa marka taas waa midda ugu horeysa midda labaad waxa uu yidhi wa jucilat liya alardu masjidan wa dahuuraa fa ayumaa muslimin adrakatu salaa fa ayumaa rajulun min ummatii adrakatu salaa falyusalli ummadihii hore waxaa la yidhi salaadu lagagama aqbali jirin meelaan kiniisad iyo masaajid u ahayn lama ogolayn laakiin ummaddeenna waxaa laynoo ogolaaday meel kasta inaynu ku tukanno ilaa meeshii najaasaa mooye marka wa jucilat liya alardu dhulkoo dhan waxaa layga dhigay masjidan ay makaanu salaa in lagu sujuudo wa dahuuran in lagu booraysto oo lagu gogobaysto qofkii hadduuna biyahaysan uu booraysto waa lay ogolaaday marka ummadayda qof walba salaadii waa inuuna ka tegin oo cududaar ma jiro salaad looga tago ilaa hurdo iyo ilow mooye waxa uu yidhi wa uxillat liya alghanaa'im qaar waxay dhigaan almaqaanim khanaa'imku waa waxyaalaha jihaadka hantida laga furta gaalada marka laga adkaado ayaa khaniima la yidhaahdaa marka taana waa lai xalaaleeyey ummadii hore xalaal uma ahayn markay ku guulaystaan ummadihii hore oy gaalo ka furtaan meel baa la isugu keeni jiray dab baa samada ka imaan jiray waa la gubi jiray xalaal uma ahayn ummadeennaan baa laynoo xalaaleeyey oo waa nebiga khasaa'istiisay ka mid tahay waxa uu yidhi midda afraad wa ucdiitu shafaaca wa ashafaacatu alcudmaa wa casaa an yabcahaka rabbuka maqaama maxmuuda maalintaas banka qiyaame la taagan yahay oo nebiyadii oo dhan ka cududaaranayaan nebi aadam nebiyullaahi nuux nebi ibraahim nebi muuse nebi ciise shan afartii ululcasmiga iyo nebiyullaahi aadam ba ay ka cududaaranayaan nebiga ugu dambayntii loo imaanayo anaa laha uu odhanayo uu shafaaco qaadayo marka taas ayaa layahay shafaacatu alcudmaa shafaacooyin kalena waa jiraan waa soo marnay ugu dambayntii waxa uu yidhi waa kan macashaahidku wa bucithu ila annaasi kaafatan wa kaana annabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasatan wa bucithu ila annaasi caamatan nebiyadii hore nebi walba qoomkiisaa loo diri jiray si khaasa oo cid kale looma diri jirin anigase ummadoo dhan baa la ii soo diray ilaa qiyaami saaca oo cid walba aniga ayaa ummadoo dhan la ii soo diray bukhaari iyo muslim yaa werinaya waa xadiis saxiixa wuxuu kutusayaa marka khasaa'is nebiy markuu xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala sharaxaya aad buu u badinayaa khasaa'ista oo kuwo kalena wuu keenayaa oo fara badan waxaa kaloo ka mida nebiga calayhi salatu salaam khasaa'ista la siiyey ummaddii ummaddan maalintii la soo saaray ilaa qiyaami saaca isagiioo xataa dhintay qofkii maqle dacwadiisa iyo diintiisa oo aan rumaynin inuu gaal noqonayo oo naar gelayo waxaana u daliila xadiidkii nebigu yidhi calayhi salatu salaam imaam muslim uu wariyey wallaahi laa yasmacu bii axadun min haadihi alumma nebigu waa dhaartay ima maqlaya axadun min haadihi alumma ay ummatu dacwa maalintaa nebiga la soo saaray ilaa qiyaami saaca ummaddaa waxaa la yidhaha ummatu muxamed ummatu dacwa la yidhahdaa kuwii aqbalay oo islaamayna ummatulijaaba la yidhahdaa marka laa yasmacu bii axadun min hadihi alumma yahuudiyun walaa nasraaniyun yahuud iyo nasaare hadduu doono ha noqdo waa tusaale maadaama iyagu ahlu kitaab ay ahaayeen sida imaam nawowi caddaynayo wuxuu leeyahay macnaha mar haddii yahuud iyo nasaara la sheegay oo waxa weeye kuwa kalena waa min baabi awla leanna iyagu ahlu kitaab bayba ahaayeen oo diin bay haysteen bay lahaayeen inkastoo ay taxriifiyeen thumma yamuutu dhinta walam yu'min biladii ji'tu bihi aan rumaynin biladii ji'tu bihi ama biladii ursiltu bihi layla soo diray aan rumaynin ilaa kaana min asxaabi nnaar amase walam yu'min biladii bucistu raadaha way ku jiraan marka wixii layla soo diray aan rumaynin ilaa kaana min asxaabi annaar imaamu muslim ayaa warinaya waa xadiis saxiixa waxaa loo deliishadaa marka dacwatu nabiy sala allahu calay wasalam waa taagantahay ilaa qiyaami saaca diintii baa taalla qof kasta oo dacwadu gaarto xuja ayay ku tahay inuu raaco wuxuu yidhahdaa imaamu nawowi raximah allahu tacaala xadiidkaas wuxuu daliil u yahay cid walba oo ay gaarto dacwadu hadduu rumayn waayo inuu ku gaaloobayo oo naar ku gelayo waxaa kaloo laga deliishadaa qofkaynan dacwo gaarin oo inuu macduur noqonayo oo dacwo ma gaarin sida matalan dadka hadda dhagahala ama doqomada handhikaabka aan wax fahmaynin ama aan waxbaba gaarin ama ay cidlaa isaga noolaa dadka noocaasoo kale waxa weeye macduuriin baa la yidhaahdaa axaadiidtuna waxay tilmaamayaan ilaahay inuu maalinta qiyaamaha imtixaamayo oo waxa weye iyagu markaa cududaar bay yeelanayaan qaala sheikhu wuxuu yidhi oo ku khatimay wagayraha min annusuus wannusuusu fi hada kathiira waxa weeye aad iyo aad bay u badan tahay tatabac buu yidhi raacraac oo waxa weeye nusuusta qofka raacraaca waa helayaaye aad iyo aad bay u badan tahay marka culummadu kutub bay ka qoreen khasaa'is nabiy sala allahu caley wasalam xaafid ibni xajarna fatxulbaariga ayuu ku tilmaamaa markuu sharaxayo wuu badiyey oo jawaamiculkelim iyo baa ka mida iyo waxaa ka mid a waxyaalo badan oo nebiga la siiyey ayuu ku sheegay marka insha allah baab dhan weeye oo kutub laga qoray marka taa waxyaalahaas iyo ka badanba nebigu gaar baa loo siiyey والحمد لله رب العالمين